kuwan ayaa waxaa bannaanka u soo baxay qoraal uu ku saxiixnaa qareen lagu magacaabo jeremy shulman oo sheegay inuu yahay qareenka jenaraal saadiq cumar maxamed oo loo yaqaano saadiq john oo hadda ah taliyaha booliska gobolka banaadir horeyna u soo noqda taliyihii ciidamada nabad sugidda gobolka banaadir waxaana warbixin ay qortay hay-adda monitoring group ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo eeda kale inkastoo qoraalkaasi monitoring group qayb ahaan uu ahaa mid qarsoodi ah oo golaha amniga uun la siiyey haddana waxaa faahfaahintiisa lagu xusay warqadda uu qoray qareenka jenaraal saadiq john warbixintii sanadkii hore bishii nofembar soo baxday waxay ku eedeysay jenaraal saadiq eedo dhowra oo ay ka mid ahayd dilal iyo howlgallo dilal qarsoodi ah oo ka dhacay soomaaliya eedahaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ku dhinteen shan ruux waxaana qareen jeremy shulman weydiiyey bal inuu noo sharxo waxyaabaha uu warqadaasi uu u diray monitoring groupka ay ku saabsanayd
Um, and it was responding to a confidential annex to the UN Monitoring Group's report from uh, last November. So this letter should should not be in the public domain because it relates to a very confidential matter relating to unsubstantiated and inaccurate accusations against um, General Sadak. Um, but the letter we believe was leaked by someone at the United Nations possibly someone related to Mr. Bahadur or the panel of experts. We don't marka know.
hore aan caddeeyo warqaddaasi waxay ahayd inay ahaato mid sir ah waxayna jawaab u ahayd lifaaq isna sir ahaa oo loogu jawaabayey warbixinta guddiga dabagalka qaramada midoobay oo soo baxday nofembartii hore marka warqaddani ma ahayn inay bannaanka taalo waxay la xidhiirtaa arrin sir ah taasoo iyaduna la xidhiirta eedaan sal lahayn oo aan sax ahayn oo liddi ku ah jenaraal saadiq hase yeeshee waxaan aaminsanahay in warqadda uu dusiyey qof qaramada midoobay ka tirsan laga yaabee qof xidhiir la leh master bahaduur amaba kooxda khubarada ma garanayo qofkaas laakiin maadaama hadda ay warqaddu bannaanka taallo iyada ayaa isku hadlaysa haddii aan soo koobo warqadda waxaa loogu tala galay in lagu diido waxa kooxda dabagalku ay ku sheegeen warbixintoodii siddeed iyo labaatankii nofembar si buuxda oo dhammaystiranna aan ku caddaynay in sheegashooyinkaasi ay been yihiin sal iyo caddaymana aanay lahayn taxadarna aan laga samayn islamarkaasna dhaawacaysa sumcadda iyo magaca wanaagsan ee qof hufan oo sarkaal muhiima ka ah dowladda soomaaliya faahfaahin badan ayaa ku qoran warqadda laakiin muuqaalka guud waa waxaan hadda idhi si aan uga hufo magaca jenaraal saadiq eedaha dhaawaca geysanaya kooxda dabagalku ayna caddayn u haynin shaqana ayna ku lahayn marka horeba sidoo kale waxaan la xidhiiray jey bahaduur oo ahaa xidhiiryaha guddiga khubarada arrimaha soomaaliya ee monitoring group wuxuuna ii sheegay in maadaama warbixintaasi ay ahayd mid qarsoodi ah oo uu golaha uun la wadaagay in uusan sharcigu u saamaxaynin inuu ka jawaabo wax su-aal ah oo warbixintaasi ku saabsan haddaba mid ka mid a eedaha loo soo jeediye saadiq john waxaa ka mid ahaa inuu hogaaminayay weerarkii guriga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ciidamada dowladdu qaadeen kaasoo lagu dilay shan ka mida ilaaladiisa cabdiraxmaan cabdishakuur ayaan weydiiyey sida weerarkaasi uu u dhacay bal haddii uu dib wax yar inoo xasuusiyo ciidanka toddobiyo tobankii decembar laba kun iyo toddobiyo tobankii soo weeraray gurigeyga hogaaminayay saadiq cumar cabdirajoon loo yaqaano oo markaas lahaa taliyaha nabadsuugidda gobolka banaadir ayaa ciidanka hogaaminayay marka weerarkaasi aa la socotay shan ilaa afan daqiiqo qaatay waxaa lagu dilay shan wiiloo ilaaladeyda kamid ahayd oo habeenkiina isla habeenkiina kabahooda lagu aasay ilaa hadeertan aanin aqoonin meesha ay ku aasan yihiin marka qareenka waan arkay warqadiisa oo u diray guddiga u qaabilsan qaramada midooda dabagalka yani qabiteynta hubka soomaaliya si dadka aqalaasaha iyo xasiliin darada soomaaliya ka wada u qaabilsan aad iyo aad u ahayd warqad runtii aan ku dhisnayn wax oo adilo ah iyo wax cadeyna aan ku dhisnayn kool qof oo lasoo warsaday oo dowladda ka tirsan oo la rabo in lagu bari yeelo banaankana looga geeyo weerarkii guriga ama xarunta xisbigeena ka dhacay saadiq asaad hogaanka howlgalka habeenkaas isagaa qaabilsanaa cidda ka sarreysay amarka soo siisay iyo cidda ka dambeysay waan la wada ogyahay laakiin aniga waxaan kugu markhaati furayaa inuu isaga yahay qofkii hogaaminaya weer qareenka jenaraal saadiq john shulman waxa uu sheegay inuu la hadlay dad ku dhow jenaraal saadiq oo dhammaantoodna u xaqiijiyey inuusan weerarkaasi lug ku lahayn qaren shulman oo ka jawaabaya eedaha cabdiraxmaan cabdishakuur ee ku aadan in jenaraal saadiq uu hogaaminayo weerarkii lagu soo qaaday gurigiisa ayaa waxa uu yiri
I certainly have sympathy for the situation and the predicament that um, uh, impacted him, but it doesn't mean that he's accurate in in, in accusing General Sadak of this. Uh, I'm sure it was a very difficult time for him and a, and a frenetic.
ma garanayo meesha uu ka helay beernugeyl ayaanu hayaa dhibaatada uu ku jiro ee raadka ku yeelatay laakiin taas micnaheedu ma aha inuu ku saxsan yahay inuu tan ku eedeeyo jenaraal saadiq waan hubaa inuu xil adag marayay waxaana laga yaabaa in xasuustiisu aanay saxsanayn waxaan kuu sheegi karaa si aan khalad lahayn in jenaraal saadiq aan wax kaalena ku lahayn dhinac kasta oo howlgalkaas amni ah howlgalkaas waxaa amarkiisa bixinaya saraakiil jooga xafiiska xarunta dhexe ee nisa ee ma aha xafiiska gobolka banaadir waana laba xafiis oo kala duwan jenaraal saadiq kama shaqaynayneen xafiiska xarunta dhexe ee nisa markaa xitaa qayb kama ahayn xafiiska howlgalka sameeyey guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaase ku adkaystay in howlgalkaasi uu hogaaminayay jenaraal saadiq islamarkaana uu ahaa ninka gurigiisa gudaha u soo galay ee albaabka laga furay ayna jiraan dad kale oo markhaati ah oo arkay jenaraal saadiq in howlgalkaasi uu hogaaminayey
maya welidu soo garaacay waardiyuhu uu weydiiyey ninka aniga iyu ah waardiyaha gaarka ah ama xaraska ama igu dhow aniga qofka protectionka ad protectionka i ah ayaa welida ka furay wuxuu yiri cabdiraxmaan abshakuur aan rabaa weliba erey wuxuu isticmaalay madaxweynahan u socdaa ereygaas uu isticmaalay waa laga furay hilida wiilkii laab ayuu ku dhuftay gajacad ayuu u dhacay waana afgembiga u dhacay rabaya yarkiina wuu suuxay ilaa weerar ka dhamaadan ugu suuxsanaada kabacdina wiilashii ayay dileen silaadaad ahayd didmad cayaarayay saadiq waan maqlay codkiisa waan arkay darkuu qabaan ogahay nooca u yaalay meeshay tahay maayaan ogahay keligeyna maanta laba qofood oo kale guriga ku jirtay ayaa joogtay iyo dad kaloo fara badan wax maaha dakarsan isagaa hogaaminaya ciidanka isagaa mas-uul ka ahaa isagaa operationka madax ka ahaa guriga waxaa gudaha usoo galay shan qofood oo markii weerarka uu dhammaado dhowr laatan dadka uu socday sida ku xusan qoraalka uu diray qareen shulman dadka markhaatiga ah ee uu qareenku xuso waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed cali sambalolshe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo uu saadiq hoos iman jiray balse xilliga weerarka uu dhacayay aanan xafiiska joogin xilkana aanan haynin waxaana aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa markhaati furkiisa
markii horeysay waa runta waan isaragnay sarkaalkaas isaga ahoo abukaata u ah ama qareenka u ah saadiq su-aalaha uu weydiiyena way koobnaayeen afar ilaa saddex ayayna ahaayeen waxayna ahaayeen ko xilligaan saadiq isbaranay muddadaan isla shaqeynaynay habdhaqankiisa shaksiga ah wixii aan ka garan karo wixii aan ka ogay aan u sheegay marka waxaan maqaatigan ku kacay waxay ahayd wixii aniga iga quseeyey intii aan wada shaqeynaynay aniga iyo saadiq wixii aniga iga dambeeyena wixii hadda uu geystay ama dhibaato ah ama aniga operationska qaarkiis wax aan ka sheegi kara runtii ma jirin intii aan ogaayna waa ka sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in dacwadooda laga qaban waayo oo ay xir ilaalintu diiday inkastoo aysan b o eedu xaqiijin wuxuuse xusay inuu la tashiyo la yeelan doono qareenno kale oo dacwo dalka dibaddiisa ah uu furi doono dhowaan isagoo ku eedeeyay dowladda in ay doonayso in lacagtii dadka ay ku difaacdo shaksi dembi galay dowladda waxaa laga rabaa haddaysan saadiq howlgalka hogaaminayna annaga indhahana ku aragnay waa ninkii hoogeyna iyo xarunteena soo weeraray dowladda waxaa laga rabaa haddaysa saadiqayn qofka weerarka geysta inay sheegto cidda geysta weerarka tala ayaan la wadnaa qareenno howlahaas ku aadan oo in muddo ah hawshaas ay noo socotay mar alaale markii talooyinkaas ay noo dhamaadaan dabcan markii aad qareen qabsanayso waxyaalo badan iyo looga baahan yahay oo u baahan in dacwadaada lagu dhaqaajiyo markay soo dhamaato ayadana haddii ilaa yidhaahdo waan waan waan la wadaagi doonaa public iyo dadka soomaaliyeed laakiin waa ku taladeeda iyo qareeno ayaan la wadnaa hawsha taliyihii hore ee nabad sugidda cabdulaahi maxamed sambalolshe ayaa ka warramaya aqoontiisa sida loo qorsheeyo howlgallada la midka ah kii lagu weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cidda ay ka go'do talada kama dambaysta ah
horta aniga weligay goobjoog kama ahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya dabeeciyana howlgalladu sidaas oo kaleeta hona howlgal oo askartu ay go-aamin karto ma ahan waa howlgal si siyaasi loo go-aamin karo haddii askarigu qalad galana madaxda ayaa sixi karta oo sheegi karta in amar aan laga qabin la-aantood la fuliyey laakiin waxay la tahay weerarkaas oo kaleeto go-aanka lagu qaadanayo go-aan siyaasiya oo kasoo go-aya meesha ugu sarraysa inuu yahay qaran shulman ayaan weydiiyey haddii warqaddii uu u diray xiriiryaha guddiga khubarada soomaaliya ee qaramada midoobay uu ka helay wax jawaab ah not really um, we got a letter from uh, a, a legal officer at the UN essentially saying they, they will not reply that, the, that Mr. Bahadur um,
maya runtii waxaanse warqad ka helnay xafiiska dhinaca sharciga oo noo sheegay inaysan ka jawaabin arrinteenna waxaa kaloo noo sheegeen in master bahaduur aysan xilligan ku habboonayn inuu ka jawaabo islamarkaasna uusan nala kulmi karin master bahaduur waxa uu hogaamiyaa golaha khubarada soomaaliya inkastoo dowladda soomaaliya aanay aqoonsanayn wuxuuna diiday inuu wajaho oo uu ka jawaabo arrintan guud ahaan jenaraal saadiq john ayaa sanadkan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha soomaaliya ee yimid magaalada new york ee dalkan maraykanka ee ka qaybgelaya kulankii guud ee qaramada midoobay dhegaystayaal waxaa naga xasuusina inaannu isku daynay in aynu la xidhiirno jenaraal saadiq si uu uga jawaabay eedahan waxaana dhinaciisa wakiil ka ahaa oo u hadlaayay qareenkiisa jeremy shulman intaa ayaana ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale dib u kulmi doonno nabadgelyo